waxay maxkamaddu ku xugutay dembiile xamse yuusuf maxamed ina canab siciid toddobiyo soddon jir ah saddex sano oo xadhiga oy kaga xukuntay qodobka afar boqol lix iyo sagaashan xeerka ciqaabta guud waxaa kalooy maxkamaddu ku xukuntay dhammaan xuquuqdii dhibanayaasha oo dhan toddobiyo toban kun oo dollar shan boqol shan iyo sagaashan dollar iyo xuquuqda madani oo kaashka ah oo iyaduna dhan shan iyo toban milyan sagaal boqol afar iyo siddeetan kun oo shilli somalilanah uu dhibanayaasha u celin doono waxaa kaloo ay maxkamaddu la wareegtay baastoolada sharci darrada ah uu haystay eedaysanuhu taas oo aan wax sharciga u haysan taana sharciga ayaa lagala wareegay waxaa kaloo maxkamaddu kaga xukuntay qodobka sagaalaad xubnihiisa labaad xeer toddobaatan lix biloodo xadhiga xadhciqaabeed ah isugeyn waxay maxkamaddu dembiilaha ku xukuntay saddex sano iyo lix bilood oo xudhiq ah iyo xuquuqda madaniya dhibanayaasha aan saro ku soo sheegay